xaqiiqatan markaad u timaado etoobiya isbedelkan cusub ay ku samaysay suuqa sarifaadaha lacagaha qalaad ayaa waxau yahay mid nidaam cusub iyo qaab cusub kusoo rogaa suuqaqa cusub ee etoobiya maanta markaad ka eegto etoobiya isticmaali jirta fixed waxa idhaahdo marketka exchangiga ahaydoo qaab socodka sarifaadka oo ohaan jiray mid dowladdu ay jaangoysa ayaa iminka waxaa keentay in qaab socod cusub oo loo furfuro suuqa la kale tan ujeedka ugu weyn etoobiya u samaysay waxaa weeyaan si wadanka loo furfuro ganacsigiisa islamarkaana loo helo hanaan cusub oo lagu soo jiito maalgashadayaal shisheeye iyo dad maalgashada islamarkaana lacagaha qalaad ee suuqa mudug geli jiray sidii bangiyada loogu soo xoreyn lahaa islamarkaana adeega bangiga u noqon lahaa mid laga heli karo lacagaha qalaad qorshahan maxay ka faa'idaysaa dowladda etoobiya markaad u timaado xaqiiqatan etoobiya waa mid ka mida wadamada geeska africa kuwa ugu shacabka badan islamarkaana ay ku nool yihiin dadka badan milyan etoobiya waxay ka faa'idaysaa kow dadka faraha badan leh iyo populationkaasi badan in si adeeg hufan loo siin lahaa islamarkaana baahiday suuqa ka jirtay lacagaha qalaad sababayeen inay meesha ka baxdo talabaadee kale ka faa'idaysaa waxaa weeyaan waxay abuuri doontaa jawi ganacsi islamarkaana maalgashi oo dadka noloshooda iyo dhaqaalahooga wax ka bedeli karo kaas oo kobac dhaqaale keeni kara maadaama shaqa abuur fara badan laga heli doono maalgashka faraha badan lena samayn doontaa in kobaca dhaqaalaha dadkuna kor kacaan iyo hayntoodu ay hoosaysan islamarkaana in nolol maalmeedkooga kor kaco marka laga eego istraatiijiyada long ranka waa tahay dabcan tan iyo intii dowladda etoobiya ku dhawaaqday in ay qaadatay qorshaha ay ku fasaxayso sarifka lacagaha qalaad si ay u hesho markaasi lacagaha qalaad ee doolarka oo hadda ka hor wadanka gabaabsi ku ahaa waxaa jira caqabado dabcan haddaba la dareemi karo oo dalka laga dareemay caqabadahaas iyo xalkooda muxuu noqonayaa xaqiiqatan marka la yimaado markasta oo lacagaha wadanka uu devaluation ku dhaco ama hoosudhac qiimodhac ku yimaado had iyo jeer waxa adkaata inta badan nolosha dadku ay adkaanaysaa dadka hayntooda hooseysa lacagta noloshooda way adkaanaysaa maciishada suuqa oo isbedbedeli doonta waayo tani waxay keenaysaa marka iminkaba waxyaalaha ugu horeeya la arkayo waxaa kokaa in maciishada qaar kor loo qiimaha kor lagu dalacayo waxaad arkaysaa dadka qaar oo ka warwarsan maadaama weli ayna kala cadayn qaab socodka suuqa loogu jaangoynayo qaabka siyaasadeed loogu hagayo cad aan hayn oo aanan weli doolarkii wadanka una soo gelin maadaama la yidhi qiimo intaasu kacay qiimo saddex jeer qiimihii isbedelay mar toddobaatan iyo afar buu gaaray mar siddeetan iyo maxay buu gaaray mar sagaashan iyo shan buu gaaray waad arkaysaa ilaa iminka gacanta labaad maanta wax lagu iibinayaa boqol iyo waxoogaa tan waxay keenaysaa markaa in welbahaar fara badan ganacsatadu qabto laftkooga iyo maadaama hadba marba waxay soo baxayaan caqabadahaasi ay kor usii qaadaan tusaale ahaan in qiimuhu isbedelo waa tahay dowladda maxay yani ilaa hadda qaaday tallaabooyin si arrimahan wax looga qabto dowladda istaraatiijiyadaha ay soo barboosgalaysay waxaa koo kaa isla markaa si caqabadahan faraha badan leh iyo dhibaatooyinkan lagala dhexgalno sarifka lacagaha culaysyada ka dhalan doona waxay ku keentay in kabis loo sameeyo shaqaalaha oo ra-iisul wasaaraha wadanka doctor abiy axmed waa kii ku dhawaaqayay in iminka saddex boqol mishaarka la dalacay oo taasi ay tahay saddex jeer oo ilkinada loo sameynayo sidoo kale wuxuu kor u qaadayaa kabis lagu sameynaya maciishada sida shidaalka iyo cuntooyinka kala duwan dawooyinka bacriminta beeraha si nolosha iyo wax soo saarka dadka loo sameeyo sidoo kale waxay etoobiya xooga saari doontaa taasa la sheegaya productionka wadanka iyo wax soo saarkiisa gudaha in kor loo qaado si maciishada loogu dejiyo islamarkaana qaab socod nooca loogu dabdamiyo nidaamkan cusub ee etoobiya qaadatay ee markaasi ugu yeedhay dib habeynta dhaqaalaheeda ee suuqa markaasi xorta ee lacagaha sarifka qalaad ee dolarka saameyn noocmuu ku yeeshay arrintaas tani markii lagu dhawaaqay dowladdeegaanka soomaalida horta dowladda deegaanka soomaalida saameynaha ku yeelan karaa dadkani waa dad lasii noolaa inta badan caqabadaha faraha badan le sixir bararka inta badan waxaa saameeya dowladda deegaanka soomaalida shacabkeyga waxuu ahaa sixirada laga jaangooyo meelaha ka baxsan xuindaabka xuduudeed ee dalkan wajaalay kamid tahay meelaha kale kamid tahay tan waxay keenaysay in dadku lasii noolaadaan fictim u ahaadaan sarfiyada suuqa madow qiimahaasoo had iyo jeer dadku lasii noolaayeen halka etoobiyada kale shacabkeygu kaga noolaayeen konton iyo afar percent dowladda deegaanka soomaalida shacabkeygu waxay qiimaha noloshooda wuxuu ku qotamay had iyo jeer qiimaha doolarka suuqa madow laga sarfay kun iyo labada boqol labiyo tobanka kun iyo waxoogaaga tani waxay caqabad ku ahayd nolosha iyo dadka dhinaca kale markaad u egto maanta dowladda deegaanka soomaalidu waxyaalaha ay u heli doonta fursad bay iyo u yahay isbedelkan ka socdaa dib furista dhaqaalaha wadanka tusaale ahaan maanta waxay fursada u heli doonaan in ganacsiga etoobiya ay qayb ka noqdaan waxay kaloo qayb u heli doonaan in lacagtii suuqa madow ay u doonanayeen inay ka heli karaan bankiyada ugu dambeyntii mustafa su-aasha ku weydiinaya waxaa weeyaan qorshahan cusub ee dalku hadda qaatay markaa xayiraadaha lagaga qaadayo suuqa xorta ee sarifka lacagaha qalaad xal muu noqon doonaa meeshan ama ka saari doonaa suuqii madoobaa iyo lacagaha dadka hadda ka hor ay ku sarifan jireen dhinac marka laga eego dabcan haabal yan qaba waayo markaad eegto istaraatiijiyadda longram ee fog ama mustaqbalka waxyaalaha uu ka saari doona waxaa kamid a haddii saddex arrimoodba meesha ay ka baxdo tusaale ahaan dadka soomaalida waxyaalaha filtimka waayan waxaa kamid a in xiliyada lacagaha ay sii wataan la dhici jiray oo la qaban jiray maadaama lacagaha xadid lahaa inta qofka qaadanayo sidoo kale waxay meesha ka saari doontaa hantidii lumaysay dhinaca kale markaad eegto waxay suuqa madow wuxuu uga saari doonaa marka sarifaadka boqolka doolar ee lagugu soo dirayo wajal iyo boqolka doolar ee lagugu soo dirayo etoobiya isku sarif noqdaan uma baahno qofku inuu markaa lacagtiisa khatar geliyo wajale uu aado